wararka ka imaanaya waddanka kongo ayaa ku waramaya inay ka dhacday dhacdo naxdin leh taas oo lagu sameeyey nin soomaali ah oo halkaasi ugu shaqaysan jiray darawalnimo wadahan oo lagu magacaabo cabdulaahi cabdulle oo ku magac dheera dhagacadde ayaa kaxin jiray gaadiidka xamuulka waxayna isaga iyo darawalo kale oo soomaali ah safar uga baxeen magaalada kumaado oo ka tirsan dalka kongo inta ay sii socdeen waddada ayuu shil galay gaarigii uu waday kaasoo aysan wax khasaari ah ka dhalan hasee ahaatee shilka kadib dad u dhashay waddankaasi ayaa gaarigii uu waday kala degay kadibna waa ay gooraceen soomaalidii kale ee safarka ku wehlinayay ayaa iyaguna si dirqi ah kaga baxsaday goobta islamarkaana la baxsaday naftooda iyagoo ka baqaya in ay maraan waddada saaxiibkood arrintaani naxdinta leh ayaa hadda ka soo korodhay dalkaasi kongo iyadoona laga yaabo in ay darawaladii kale ee ka baxsatay goobta ay dib u raadiyaan arxanlaabayaashan burcadda ah soomaalida shaqada u raasatay waddanka koonfur afrika ayaa la kulmaya dhacdooyin noocaan ah